bulshada ku nool deegaanka barkulan oo qiyaastii toban kilomitir dhinaga koonfur galbeedka gabeegan caasimada galmudug ee dhuusamareeb iyo weliba diiraya xubno ku tirsan maamulka dowlada hoose ee dhuusamareeb iyo on ah dhugunsideen dadka deegaanka baahiyaadka nooleed deegaanka ka haysada qaar kumid ee bulshada iyo waliba iyo sheegana in abaaro ku jiraan dalka saameyn kuwan la tiinololiyo sidoo kalena deegaankan ku jarna adeegyada caafimaadka iyo walbarashada iyona dalbadena kaalmo bani-aadanimo iyo in lagu taageera horumarinta arrimaha bulshada
ilaahay makhaataan baa tahay intaan keliya bartaan keliya aan isugu nimid dadka kuma kulansana way sii baaldheer yihiin waxbarashaa dadku u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dugsiyaal wacyigelinu u baahan yahay dawo u baahan yahay ma garatay deegaanku waa ballaaran yahay meeshaas aan joogno saas tilaaba haddii looga qaado wax taagoma ay jiraan waxbarashaan aadin ilaahay maqaataana tahay waxaan aadin maxaa tiri caafimaadan aadin baahino waa midda haddaan u dhawaaqayno barta la yidhaha barkulan shacabka ka bilowda inaad u adeegtiin ood biyo gaarsiidiin cunto gaarsiidiin gargaar gaarsiidiin waxbarasho gaarsiidiin isgoolla gaarsiidiin wacyigelin gaarsiidiin intaasba waa laynkaga baahanya waddanka waxaa ka jira iskool la'aan caafimaad la'aan cuntola-aan baasanoo wakhti iska jiro ugu dambayntii doctor sulaymaan yuusuf gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada dhuusamareeb iyo weliba uuse sheegay in duruufaha iyo ku sheekayn dadka deegaanka ku nool barkulan yeeta to'onbaahini sidanka dhaqsiyaha badan lah kugu jawaaba waan lahladeera gargaar bini'aadanimo duruufihii aad ka sheekayseen oo aad duruufaha ku xayndhaaban dadka deegaanada dhammaan oo abaaraha iyo biila'aanta iyo wax walba baahiyoo jira dee baahi horta ilaaha marka hore dabooli kara ilaahay roob khayr qaba maxaa la yidhaahdaa dadka dhan ha u keeno intaa kadib wixii karaana nuudadkii la qoray iyo duruufihii hadda la diiwaangeliyey dadkii qusayso oo dowladda heerarkeeda kala duwanuhu inta dabcan way ka daba doonaan waxaan ugu baaqanaynaa inay wax alla wixii karaankooda ka qaban karaan hadday tahay qurba joogta hadday tahay jaaliidaha kale hadday tahay dadka jaartiska inay qof walba wixii oga aadan uu ka qayb qaato